إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga hala fuqaan qodobadii sannadoornimadan waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan asirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay kamiin khasaare geystay waxa ay la beegsadeen ciidamada kenya ee ku sugan gudaha dhulka soomaaliyeed ee kenya ay gumaysato qaraxyo khasaare sababay ayaa maanta gobolka shabeellaha hoose waxaa lagula beegsaday ciidamada dowladda federaalka oo ku kala sugnaa jannaale iyo afgooye filinkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ee ku saabsanaa dagaalkii buulamareer ee lagu laayay ciidamada uganda ayaa waxaa lagu daawaday magaalada salagle ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka jawaasiis u shaqaynaya maraykanka iyo etoobiya ayaa waxaa lagu dilay magaalada tayeglow ee gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay weeraro waxay ku qaadeen fariisimo kala duwan oo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose faafaheen dheeraada ee waxaa laga helayaa weerar lagu qaaday saldhig askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin deegaanka sabiid ee duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid ah dadkii ka badbaaday weerar xarakada shabaab almujaahidiin ay ku qaaday hotel ay ka buuxeen madax iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ka warbixiyey qaabkii ay wax u dhaceen iyo wixii ay arkeen odayaasha dhaqanka ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxay ka hadleen madficii dhowaan ay ciidamada uganda ku soo tuureen deegaanka muraale ee gobolka shabeellaha hoose kaa oo ay ku dhinteen lix iyo labaatan carruur ah inta waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyaar garooba warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن sarkaal ka tirsan asirdoonka dowladda federaalka ayaa lagu dilay qarax ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose qarax xoogan oo xalay ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen gudaha magaalada marka waxaa lala beegsaday gaari uu watay sarkaal ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka oo lagu magacaabi jiray xasan cali biyatoni caanna ku ahaa magaca la yidhaahdo kushgale sarkaalkan ayaa waxa uu ku dhintay qaraxa lala eegtay waxaana kale oo ku dhaawacmay qaraxaasi saddex askari oo ka mid ahaa ilaaladiisa ninkan qaraxa lagu dilay ayaa ahaa nin dad badan oo muslimiin ah horay ugu dilay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaanna magaalada marka sidoo kalena waxa uu dhibaato badan ku hayay shacab ku dhaqan magaalada marka ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa xalay waxa ay kamiyon u dhigeen kolonyo ka tirsan ciidamada kenya oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada weelmareer iyo ruqaa oo hoostaga degmada faafi ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ayaa gantaal nooca garabka laga ganaha waxay la heleen mid ka mid ah gaadiidka kolonyada ee ciidamada kenyaatigu ay wateen khasaare nafeed iyo mid hantiyeed ayaa waxay halkaa ku gaartay kolonyada kenyaatiga ah ee weerarka dhabagalka ah lala beegsaday qarax maanta ka dhacay jannaale oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ayaa waxaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah waxaana ku dhintay laba askari oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah sidoo kale waxaa qarax maanta ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin ay ka fuliyeen degmada afgooye lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana ku dhaawacmay saddex askari filimkii dhowaan ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib ayaa waxaa laga daawaday magaalada salagle ee walaayada islaamiga ee jubbooyinka maxamed ciise ayaa ka warramaya jawaasiis u shaqaynaya dowladaha maraykanka iyo etoobiya ayaa waxaa lagu toogtay magaalada tayeglow ee gobolka bakool maxamed daahir ayaa warkan faahfaahinaya
insha allahu tacaala dabcan waa arkaysaan waxaa meesha ka dhacaya cadow allah subxaana wa tacaala waxaa gaaray sabaxanka iyo codadka aad maqlaysaan waa fagaaro ku yaala degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka oo lagu daawanayo isdaarkii laga soo saaray weerarkii buulamareer wuxuu ahaa weerar cagmarin ah oo lagu mariyey ciidamada uganda isagoo noqday dagaalkii ugu saameynta badnaa taariikhdana galay dagaaladii ka horreeyey waxyaabo badanna kaga duwanaa waxaa ka mid ah inay ka qayb qaateen dagaalkii buulamareer culimada soomaaliyeed ee ku dhaqan wilaayaadka dalka soomaaliya amiirka guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayda bulshada ku nool salagle ayaa barxad lagu daawado isdaaraadka jihaadiga ah isugu soo baxay si ay u daawadaan isdaarkii cusbaa ee dagaalka buulamareer ee ka dhacay gobolka shabeellaha hoose daawashada isdaarka kadib dadka ku dhaqan salagle ayaa si aad ah u soo dhoweeyey kana hadlay dirayna fariimo kala duwan dadka usoo daawasho tegay isdaarkan lagu daaray fagaaro ku yaala salagle waxaa ka mid ahaa hogaanka bulshada sida ogaasyo nabadoono odayaal waxgarad dhallinyaro haween iyo caruur ugu horeyn ugaas axmed ayaa ka hadlay filimkan isagoona allah ugu mahadceliyey jabka gaaray ciidamada uganda waad arkaysaan bulshada muslimiinta ee meesha isugu timid ee wiil iyo gabar iyo hooyo iyo aabbo inta u dhexaysa leh muslimiinta ee mujaahidiinta ee maanta ku inta qabowsanayso gaalada saliibiga ee muslimiinta dalka muslimiinta kusoo juusay sidii loo galay ilaahay baa mahaddaa ay u sugnaatay ilaahay bay mahaddaa u sugnaatay uma waxaa mahad mudan raggii arrinkaa sameeyey ee safuufta islaamka intay hor kaceen gaalada saliibiga sidan u laayay mahad baan u celinaya ilaahayna waxaan leenahay shahaadadooda allaha ka aqbalo sidoo kale waxaa ka hadlay qaar kale oo ka mid ah bulshada ku dhaqan salagle iyagoo sheegay in amiirka mujaahidiinta uu hogaaminta ciidanka kaga dayanayo nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam awal ilaahay ayaan u mahad celinaynaa gaalada saliibiinta nagu soo duulay saa u bilqay awoodda ilaahay bay ku noqotay waxaan kaloo u mahad celinaynaa amiirkeenna axmed cumar abu cubayda oo ciidamada tawjiihinaya sidii nebi maxamed asxaabtiisa u tawjiihin jiray waxaan kaloo u mahad celinaynaa mu'asasada alkataa'ib oo dadka muslimiinta mar walba qalbiyadooda ka farxiso oo soo saarta filimada markii ay waqaca dhacdaba filimada soo saara aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan kaloo u mahad celinaynaa culimmadeena rabbaaniyiinta oo aad arkayseen sheekh jaamac cabdisalaan iyo rag ka mid ah sheekh xasan yacquub iyo tuutaha iyo qoryaha ku taagnaa oo ciidamada la safnaa ilaahay aan noo xifdiya aanu leenahay culummadayada iyo amiiradayada sidoo kale waxay intaa raaciyeen inay u kala harin naf iyo maalna lagu bixiyo jihaadka iyo la dagaalanka shisheeyaha duulaanka ku ah diinta dalka iyo dadka tan kale walaalayaal waad aragtaa dad muslimiin aynu nahay wiilashaa dagaalamayo gaalasa u xasuuqaya innaga ina ka dhasheen cirka kama imaan kuwa ridoobay oo gaalada raacana innaga ina ka dhasheen shaqana iskuma lihi kuwaasuna waa gaalo kuwaanna waa walaalaheen inama muuminuuna ikhwa ilaahay yidhi walaalaheen weeye innaga waxaa laynaka rabaa dadkeenna muslimiinta sida wiilashaa iyo odayaasha iyo sheikh culummadaas u dagaalamayaan in loo dagaalamo oo gaalada la laayo oo dhinaceenna aan gaala muslimiinta looga imaan waxa weeye gaaladu waxa weeye way kibidhay waxayna kaloo dirinaysaa oo maraykan dadkiisa lacagu ka soo ururiyey iyo gaaloo dhan shilmo ay dadka baadariyaasha laga soo ururiyey iyo naagahooda iyo carruurtooda bayna kula dagaalamayaan innaguna shilmadeenna iyo geeleenna iyo xoolaheenna kula dagaalamaynaa doorka haweenka daawaday filimka buulamareer ayaa dareenkooda kaga warbixiyey gabayo aan kala dhicin waxaan leeyahay guur guurta waa cadhan midaan ceeb ka dhiidhiyin inaad caag madow tahay wax baan kuu cabirayaae caydhow markuu naga tegiyo curadka dheeraa ama uu zubayr ciid galoon calaf ka weynaaba camalkii ma joogsana warkaa caadda sii maraya horaan ciidan badan haysanaya curadda noo joogay waataan cubayd dooraniya geesi caanbaxaye macabsoodayaal baa haddana idin ciqaabaaye carruurteenan joogtana wax kale kuma caweeyaane xaya calaljihaad baa qoryaha loo cabaysanaya muslimkii cadhaysnaa hadduu ciil la soo kacay iska cadhad gurgurtow intay doonta kula ciidho cisho aan fogeyn wiilal baa kuga cibaataynayseen biidn illaahi casa wajal asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meesha waxaan kasoo jeedinaa tix yar oo ku saabsan burundiga lagu xasuuqay buulo mareer burundigii booteyni jiray waa la baacsaday wiilal wada ballamay ima beerka oga dhacay boobahay ku booteyn jireen wuu bacaad galay bakhtigooda iyo boobaha ayaa bakhtigooda iyo boobaha la waray bannaanka mujaahidiin aan baqayn baa beerka oga dhacay baariga ilaah asagaa baaqigii jire markood baa nool oo beerahan ku falan waxaa weli socda dadka ka soo falcelinayo soona dhoweynaya dagaalkii lagu laayay ciidamada uganda ee ku sugnaa buulamareer ee shabeellaha hoose ee dadka shacabka muslimiinta ee soomaaliyeed ku haya dhibaatooyin fara badan
ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay dagaallo waxay ku qaadeen fariisimo kala duwan oo askarta shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ku leeyihiin gobolka shabeellaha hoose warkaa iyo war kaleba waxaa inoo haya hashim cabdinaasir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraro ku qaaday qaar ka mid a saldhigyada ay shabeellada hoose kaga sugan yihiin ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka iyadoo faahfaahinno laga helayo howlgallo horey khasaare lagu gaarsiiyey shisheeyaha iyo dowladda federaalka saacadihii lasoo dhaafay waxaa sargaal ka mid a ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha lagu dilay qarax ka dhacay duleedka deegaanka galweyn ee gobolka shabeellada hoose sargaalkan oo miinabaaro ahaa ayaa waxaa qarax la eegtay rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab halkaas ayuuna ku naf waayey isla shabeellada hoose rag ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal culus ku qaaday fariisin ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa ugandha ay kaga sugan yihiin deegaanka shalambood ee hoostaga degmada marko ee gobolka shabeellada hoose weerarada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee shabeellada hoose xalay ka fuliyeen waxaa sidoo kale ka mid ahaa weerar lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalku kaga sugan yihiin degmada qoryooley ee gobolka shabeellada hoose isla shabeellada hoose waxaa faahfaahin dheeraada laga helayaa dagaal laba habeen ka hor ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay kaga sugnaayeen buundada deegaanka sabiid ee hoostaga degmada afgooye waxaana dagaalkaas ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah ee ku sugnaa deegaanka sabiid jawaasiis u shaqaynaya maraykanka iyo etoobiya ayaa waxaa lagu dilay magaalada tayeglow ee gobolka bakool warkaa waxaa halkan ka soo jeedinaya maxamed daahir calisow shan nin oo jawaasiis ahaa uuna shaqaynayay sirdoonnada maraykanka itoobiya iyo dowladda ayaa lagu toogtay fagaaro ku yaala degmada tayeglow ee wilaayada bakool goobta xukunka waxaa usoo daawasho tegay boqolaal dad ah oo ka mid ah dadka ku dhaqan degmada tayeglow jawaasiista la xukumay kadibna lagu fuliyey xukunkooda waxaa ka mid ahaa aways xaaji xasan liibaan oo da-diisu ay ahayd kow iyo afartan sano jir ninkan waxa uu la shaqaynayay sirdoonnada c i e da maraykanka iyo maamulka koonfur galbeed waxaana uu ka mid ahaa shabakadii boorow sida uu sheegay mid ka mid ah qudaadda xarakatu shabaabulmujaahidiin anigoo jooga saakow ayaa waxaa ii yimid boorow tukow wuxuuna igu tashkiiliyey inaan la qabto shaqo jaajuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna si gaar ah igu xil saaray inaan keeno xogta laba nin oo ka tirsan mas-uuliyiinta wilaayada waxaana helay nambarka midkooda waana u gudbiyey sidoo kale wuxuu igu dhahay waxaad xamar iga soo qaadaa falaashyo waxaana uga keenay shareexooyin afar ah ninka labaad waa cabdiwahaab cumar mubaarak oo loo yaqaanay lafuuleh da-diisana ah waa kow iyo labaatan sano jir waxa uu la shaqaynayay jawaasiista maraykanka isagoo qayb ka ahaa shabakadii jawaasiista ah ee doctor ayuuba ninka saddexaadna waa zakariya yuusuf xuseen da-diisuna ay ahayd soddon sano jir lana shaqaynayay sirdoonka etoobiya taas oo laga soo diray magaalada jigjig ah ee dhulka soomaali galbeed ibraahim xasan maxamed oo ku magac dheer jaabir da-diisuna ay ahayd afartan iyo sagaal sano jir waxa uu si gaara ula shaqaynayay sirdoonka maraykanka isagoo qayb ka ahaa shabakadii jawaasiista ee doctor ayuub ninka shanaad oo muddo toddoba-iyo toban sana la shaqaynayay sirdoonnada maraykanka iyo etoobiya waxaa lagu magacaabi jiray maxamed abuukar cusmaan oo da-diisu ay ahayd soddon iyo afar sano jir waxa uu hagi jiray duqaymihii cadowtooyo ee etoobiya ku garaaci jirtay degmooyinka gobolka banaadir qaadiga ayaa si gaara u faahfaahiyey eedaha loo soo jeediyay ninkan iyo falalka uu ku lug lahaa wuxuu ku jawaabay sida tan haa waa run inaan ka tirsanaa jawaasiista maraykanka iyo etoobiya sannadkii laba kun iyo saddex anigoo ku sugan jigjiga ayaa waxaa shaqo jaajuusnimo ah waxaa ii soo bandhigay nin lagu magacaabo kooshin oo u shaqeeya maraykanka iyo etoobiya waxaana ka aqbalay kadib laba kun iyo afarta waxaa si gaar ah la ii soo diray muqdisho arrimaha xilligaas la ii xil saarayna xog dhammaystiran inaan ka keeno waxaa ka mid ahaa koow masaajidada lagu akhriyo tawxiidka axaadiista iyo wadaad ka akhriyo magaciisa iyo qabiilkiisa iyo masjidka wax ku akhriyo inaan gudbiyo laba xogta ganacsiga sida shirkadaha waaweyn kuwa isgaarsiinta iyo kuwa jumlada sidoo kale iyo kuwa dhexe intaba saddex inaan sahan ku sameeyo dhammaan xerooyinka ciidamadii dawladii hore si loo kala dejiyo ciidamada ku soo duulayo midowda maxaakiimta islaamiga shaqadan waxaan ku guda jiray muddo hal sano ah waana gudbiyey waxaan ku laabtay jigjiga kadibna dii ayaa mar kale la ii soo diray muqdisho si aan xogog ka keeno midowda maxaakiimta waxaana ka qayb qaatay da dagaaladii muqdisho anigoo hagi jiray madaafiicda lagu garaacayo xaafadaha shacabka deggan waan laabtay waxaana sii aaday mambaaso sanadka waxaa la ii soo diray soomaaliya gaar ahaan wilaayaadka inaan ka soo gudbiyo macluumaad shaqooyinkan qabtay waxaa ka mid ah waxaan ka qayb galay weerarkii ka dhacay gurigii baraawe waxaana dhigay guriga moobeyl ekestu shareexo ah laba waxaan ka qayb qaatay duqeyntii uu ku shahiiday cabdulaahi sheekh aniga gudbiyey safarkiisa iyo nambar uu watay faaruuq oo ahaa daroowalkii la socday saddex waxaan shaqaalaysiiyey hal qof intaas kadib waxaan ku laabtay jigjiga waxaa shaqo jaajuusnamo ah la ii diray yaman si aan macluumaad ugu keeno mujaahidiintii yaman markaan tegey waxaan ku biiray alqaacida yaman muddo kadib waxaan ku biiray daacish dhowr bilood kadibna waxaa la iigu amray inaan soomaaliya ku soo laabto gaar ahaan wilaayaadka macluumaad inaan ka soo aruuriyo markaan soo galay dalkana waa la i qabtay muddadan la shaqaynayay ugu yaraan waa toban iyo toddoba sano xukunka lagu riday jawaasiistan ayaa loo cogsaday يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما si kastaba ha ahaatee wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin waxaa marar badan ka dhacay oo indhaha laga riday shabakado jawaasiis ah oo u shaqaynaya sirdoonnada shisheeye iyo kuwa dowladda ah kuwaas oo diintooda dhaafsaday shilimaad yar isla markaana ku howlanaa fiidista cawraadka muslimiinta qaar ka mid a dadkii ka badbaaday weerar xarakada shabaab ulmujaahidiin ay ku qaaday hotel ay ka buuxeen xubno iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa waxay ka warbixiyeen siday wax u dhaceen iyo waxay indhahooda ku arkeen markii habeen hore xarakada shabaab ulmujaahidiin ay u dhacday hotel biral biij oo ku yaala xeebta liday ee magaalada muqdisho islamarkaana ay layn ku bilowday xubnaha dowladda federaalka ee halkaa ku caweeya waxaa bilowday argagax iyo jahawareer xoog leh waxaana bilabatay in dadka qaar ay daaqadaha iyo derbiyada ka boodaan goobtan oo ah meel ku caanbaxday sinada iyo dhaqanxumada kale ayaa qof weliba oo joogay waxa uu ku fikiray in asiga madaxa laga tooga doono taas ayaana keentay in qof weliba uu qaado tallaabo uu isleeyahay waa aad ku badbaadi kartaa falka meeshuu meeshuu ka bilowday weerarkii aniga nafsadeyda xataa baxar oo xal waa galo dhinacaanaan u soo orday xabadaa la kulmay waa soo laabtay hadda dhinacaan soo laabtan xabadaa la kulmay dhabarka dambe derbiga xoogaan hakad ka galay haddii aan hakad ka galay dhinacayga hore baa u laabtay dhinacaaniyo banaadir deji asxaabii la socotay qaar ka mid mid oo garab haleeshan waa arkay midna oo lugta miya booda inay ka jabtaa u maleehayn oo sina oo sii dhacayn waa arkay wallahi alxamdulilah ani waxaa waaye nin waa sheego waa naxay sidaas darteed waxaa waaye nafsadeeda loo cararay waa soo laabtay marka ugu horeysa horta koow xabadaa lagu soo galay xabadihii waxaa xigeen qarxiyada xideen dhinaca xeebta ah marka waxaa arkaysay dad badan horta walaa xalay waa la jooga xeebta saa'idan loo buuxay dadka qaar waxay sheegayaan in ay arkeen meydad iyo dhaawacyo arrinkaa oo maskaxdooda ka go'ila marka qaraxii waxaa qaraxa dhinacan oo taagnaa maqaayadda qarxiyaa qabsaday haalahan madaxa iyo hadda waxaa laga aqoonsaday ishaag gacan iyo laba lug waxaa maqnaa feerihii iyo wixii dhammaa bay maqnaayeen haddaan soo gurxadheen meesha imid gabadhii maqan tahay cid kalena aanan haysan luuqaygii aan ku naqnay toban saac sagaal saac iyo toban saac inta ka dhexlaa waxaa ii imaad ciidamo dureera way iftiiniyeen qoftan waa dhaawacay dheheen waa cayndhaa dhaawac maahiyaan dhaha baddaa si xun derbiga iigu garaacday markii ugu horeysana waxaa arkay waxyaada lug meel iska taalo iyo madax meel yaallo ragoo ahay iyo lug ragaa meesha tiilay iyo kaba oo dacas iyo waxaas ay yaaleen ani waxaa duuga meedwaa ka ordaba meedka baa daa arka horaa ka orda wallaahi dad tiro badan oo dhaawaca waa arka horta adiga ilaa iyo siddeed dhaawac ilaa iyo shan meeda camal waa arka xalay waana ka orda xalay meesha markaa arka meedka markaa arkaba waa orda war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa lagu sheegay in weerarkii hotel beral beje ee habeen hore ay ku dileen sagaal iyo labaatan xubnood oo ka tirsanaa dowladda federaalka ah naftii hore ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa hoteelka qarax la beegsaday kadibna rag inqimaasiyiin ah maba naftood horayaal ah ayaa gudaha u galay hoteelka kuwa oo saacado badan halkaa ka dagaalamayay naftood horayaasha ayaa waxa ay la hadlayeen warbaahinta gaar ahaan idaacadda ku hadasha afka xarakada shabaabul mujaahidiin ee al andalus iyagoo ka qaybgelaya barnaamij tebin toos ah oo weerarka ku saabsan waxa ay sheegayaan inay laynayaan xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka ah islamarkaasina waxay dadka muslimiinta ugu baaqayeen in loo soo duceeyo iyagoona ku taliyey in jihaadka lasii labajabaaro odayaasha dhaqanka ee walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa waxay ka hadleen madfac ay dhowaan soo tuureen ciidamada ugandha kaa oo ay ku dhinteen lix iyo labaatan carruur ah mahad cubeyd ayaa warkan faahfaahinaya kulan ay yeesheen waxgaradka gobolka shabeellaha hoose ayay kaga hadleen dhacdadii argagaxa lahayd ee jumcihii lasoo dhaafay ka dhacday tuulada muraale oo u dhexaysa degmooyinka qoryooli iyo jannaale halkaasoo ay ku nafwaayeen lix iyo labaatan carruur oo u dhashay tuulada kadib markii uu ku qarxay gintaal ay soo tuureen ciidamada shisheeye ee ugandha odayaasha ayaa si wada jir ah bulshada shabeellaha hoose ugu baaqay inay iska dhiciyaan shisheeyaha kusoo duulay dalkooda marka aan dadkii dadkaa dhalay dadkaa la dhashay aaggaasina ku nool war waxaa waajib idinku ah gaarigacanka iyo mootada saddex lugooleyda iyo bajaajka iyo aasiyada iyo gawaarida dhaynada waddooyinka ku xira ooyaan la gudbin laamiga ha la jaro waddooyinka bannaanka ha la jaro isutagooda ha la jaro banaanbaxya sameeya qaaca shida lugaha ku guba haddii wax kala tari weysaan dhagaxa iyo fallaarta iyo masaarta iyo waranka soo qaata ummadda soomaaliyed marka waxaan leenahay jidadka u gala ha la dagaalamo ha la soo wada baxo maantay cadowgii asagaa cararhayo oo socda mid waluba wuxuu u geysan kara ha u geysto ha layse soo qoro mutadawiciin ahaan ha la isu soo qoro xeryaha mujaahidiinta ha la soo buuxiyo waxa weye hub midkan ayaga ka qaadanay baan ugu filan ilaahay subxaana watacaala hub buuna siiyey saanad ninka haystaana kiisa ha soo qaato gaalada waxay nagala dagaalantay waa ogtihiin beerihii beerihii naga fadhida beerihii waa aragtay way xaaqeen geedihii cambaha waa gureen liintii waa gureen noloshiay la dagaalameen haddana meeshii aan ugu jilicsan biniaadamka wuxuu ugu jilicsan ilmaha marka laga galo haddana ilmihiyaa la laynaya waa ujeedaan haddii ilmihii la laylayo ilmihii haddiiba la dhammaynaya annaga nolol maxay noo taraysaa horta ani noloshaas nolol oo hadda wax taraysa ma aha waxaa la rabaa inaan iska difaacno iska dhicinno mujaahidiinta garab iyo gacla aan u duqeymaha ay ciidamada shisheeye ka geysanayaan shabeellaha hoose ayaa noqday kuwo istabajoog ah waxaana bulshada gobolka la gudboon inay foojignaan dheeri ah muujiyaan
warkii oo dhegeystayaal ay idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inaga intaa